taliyo ku-xigeenka saldhigga booliska ee magaalada beledweyneha eena madaxa baarista gobolka hiiraan xidigle axmed cali bini cali ayaa weliba uuse sheegay in wadaan dadaalo lakagobodow falalka lidkaka ee ammaanka gaar ahaan dadka dhacan jeesida bulshada magaalada waliba jartee koox tooge oo inta badan bulshada ku dhacayaan taleefanada iyo aqabyo kale oyo wadadan heliyo kasii jeedaan idoosho xidigle axmed cali bini cali oo ee taliyo ku-xigeenka saldhigga booliska ee magaalada beledweyne iyo kuwerbi dadaalo iyo wadaan iyo walyaaboyo ku gobado doonaan dadka la ka heli dembiyada iyo ogolanta kala jaraan arrimo iska burcadnimo iyo maxaa la dhahaa falal lidi ku ah sharciga iyo maxaa la dhahaa normiska ama dhaqanka ama waxyaabaha aan u fiicneen bulshada ayaa kusoo badanaysay marka ka bulis ahaan waxaan sameynay dadaalo arrimahaas loogu hortegi karo ama lagu yarey karo in dembiyadaas ay dhacaan run ahaantii dembi meel walba ka dhaca laga soo bilaabo maxaa la dhahaa buni aadam qaabiil iyo habiil dembi mar walba waa dhacaya laakiin annaga boliis haddaan nahay waxaa u samaysannaa inaan dembiga ka hortagno hadduu dhacana aan ka daba tagno waxyaabaha dhaco hadda waxaa ugu badan burcadnimada in taleefano la dhaco kale in bajaajyada lakala dhaco arrimaha maxaa la lahaa salku ku hayo qabiil saas darteed waxaan sameynaa haddii ayna soo gaarto ashtako ama dacwo ama qof cabasho ah oo ka dacwoonayo in maxaa la lahaa dhib uu ku dhacay ama lagu xadgudbay waxaan sameynaa inaan arrimahaas dabagalno soo qabanno cidda dembiilaha ama falka gashay kadibna maxkamadihii hadda waa shaqeynan oo active maxkamadda horgeyno oo wixii uu sharci uu ka qabo amarsiino haddii qofka maxaa la dhahaa uu dhibka loo geystoo kale uu maxaa la lahaa qofka uu la macaamilane waxaa waaya xaqu uu leeyahay inuu dacwadiisa la laabto ama uu cafiyo qofka dhibka u geystay laakiin badanaa hadda waxaan ku dadaalnaa in maxaa la dhahaa dembi uusan dhicin dembiga aan ka hortagno aan yareyno ama aan ka daba tagno waxaan rajeynayaa in bulshada ayagana maxaa la dhahaa ay kaalin ka qaataan arrinta noocaas ah oo ay soo sheegaan ama boliiska ay la soo wadaagaan mar allaala markii dembi uu dhaco oo ay dhahaan waxaas aan macnaha meeshaas ka dhacay ama maxaa la ciddii geysatay haddii yaqaanaha inaysan ka baqin oo ay sheegaan oo ay dhahaan ay markhaati furaan dabcan markhaati furka wuxuu muhiim u yahay qofka dhibka loo geystay ama dhibanaha ah si qofka dhibka geystay loo soo xiro uusan mar kale ugu dhiiranin in dembi kale uu galo ama qofka kale qof kale oo waxaa iska dhici kara mararka qaar in qof oo arkaayo oo dembi galaayo kadibna maxaa la lahaa uu kusii dhiiranaya asagana uu isleeyahay ninkan buu sameeyey lama qabanin lama xirin saas darteeda adigana maxaa la dhahaa sameeya cid wax kaa qaadaysa ma lahan si markaa dembiyada aan loo dhiirigelinin dadka bulshada waxaan kula tali lahaa inay la soo wadaagaan amniga inay maxaa la lahaa ku dhiiradaan inay markhaati furaan annagana waxaan ula shaqeynaynaa si allaala sida ugu macquulsan oo amnigooda loo sugi karo ama xitaa maxaa la lahaa cidda xogtana siisa aan u qari karno marka bulshada waxaan ku dhiirinayaa booliiska inay la shaqeeyaan goor walba iyo goor kastana boliiska waxay diyaar u yihiin in ayaga la shaqeeyaan